وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ
رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرح
intaasoo waxaa haysataan hoobiya intaasoo diyaarada intaasoo waxaa idinla shaqaynaya dowlada oo maraykan ha ugu weynaada kor iyo hoos ayaa mujahiinta ugu imaanaysaan intaasoo kumanaan baad tahayn maxaana aadkaan leedihin soomaaliya waa laga saaraya allay al-shabaab soomaaliya waa laga saarayaa wax ku haray ma jirto allay maxaa soomaaliya nagala saari laya waa idinka boqol maalin boqol dargaal idinla dile maxaa soomaaliya nagala saari laya waayo junuudullahi miyay soomaaliya ka saari kartaan insha allahu tacaala soomaaliya aad naga saaraysaan inaan idinka saarno aa waddamada gaalada ayaan waxaan rajaynayaa jihaadka hadda fardocaynka inuu fatakafaayo noqdo oo idinka idin weerar idin kusoo qaadnaba insha allahu tacala annaka idin soo raadsan فهل من في سبيل الله قتلوا وراحوا بالشهادة يرتكون كمن باتوا على ذل وماتوا وربي لا فليسوا يستوون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أنا مرة هوريس مقعي كوبلاوي يونس محمد موسى مجاهينتنا أي قرنيا ولا لا جحفادة حمزة أسكري ولا لا مكتب كسجاهينتا أي قرنيا صابر مركو قبيل كان كدشن وأجوران مركو هوريس وحن دردار انتا هالكا أو دريا دادك مسلمين قاستن دادك جهاد كفديو جهاد شعور دار ملها إن شاء الله تعالى وحين دردار ما إنا إلهي كعفتان oo wax walba qabanaysaan ilaahay dartii u qabataan oo ilaahay dartii loo soo kaco muslimiinta waxaan leeyahay jihaadkan fardulceen waay fatakafaayo maa insha allahu tacaala muslimiinta dhulkooda hal taaka hadday ka soo galaan cadowga nin walba jiha- muslim jihaadkan waajib buu ku yahay hadda cadowgeyn meesha naga haystaba meel yar ma ah anaga waa hal yaraa koobana haysanaa dad badanaa jihaadka filan qalbi adeegaas muxuu yahay Qal- dhibaatada muslimiinta lagu hayo maxaa loo fiirsanayaa man qaatil fii sabiilillahi fawaaqa naaq wajabat lahu ljanna hal saac hal saac inta hal geel ay ka ay ka godlato inta idinka dagaalamo jana u waajibto ee rasuul caleyhi salaam xadiiskaa ka sugnaaday insha allahu tacaala marka aayado badan oo ilaahay qur-aanka subxaana wa tacaala uu ku sheegay oo jihaadkan khayraadkiisa iyo wanaagiisa barwaaqadiisa yaa maxaa loogu fidhiyaa marka qalbigiin muxuu u adkaaday miyaa jirnaxa idinku yeelin oo muslimiinta oo la dhibaatayni meeqaa gabdho xiran oo muslimiin meeqaa maxaa lagu haystaa diinta islaamka ay raaceen maanta waxay rabaan cadowga ilaahay ay rabaan inay dastuur iyo wax bilaayo ay oo qaran oo gaal uu gacantiisa ku qorqoray inaa dadka muslimiintan lagu dhaqaan kitaabka ilaahay subxaana watacaala inuu kor ahaado cidda u diyaargalowdo ayaa ilaahay subxaana watacaala uu janno ugu bishaareynaya insha allahu tacaala ayaana ka badbaadaysaa cadaabkiisa ilaahay aan ka magangelaynaa shartooda insha allahu tacaala idinkan waxaa idin dardaarmayaa inaad aa ka hartaan muslimiinta jooga hadda meelaha ay ka ay ka taliyaan cadowga ayakan waxaan leeyahay meel walba cadow uu joogo dadka jooga waxaan leeyahay muslimiinta insha allahu tacaala muslimiina ilaahay halaga cabsado cadowga ag- gaararkiisa ha laga fogaado insha allahu tacaala mar walba waxaa taagan walaal mujaahid oo idinka dhibaatada idinku hayo inuu idinka dulqaado jecel naftiisa iyo dhiiggiisa iyo dhacaankiisa inuu idinku bixiyo idinkan markaasaa mus- oo cadowgii hoosta kaga jirtaan annaga horta ulajeedadeena ma aha inaan shacab lahayn muslimka maxaan ka lahaynaynaa muslimka inaan badbaadano oo cadowgaas oo dulnimada uu ku wado oo dhibaatada uu ku wado inaan ka badbaadan aan rajaynayna insha allahu tacala ilaahayna u kaashaynaa waa waa ujeedaan mar walba waa maqashaan nin bajaadlaha la dilay waxaa loo dilay laba doolar ama hal doolar aba kasii yar baa loo dilay maxaa dhibaatadaas keenaya waayo haddee cadowgaas snooxa idin geliyaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ilaahay u kaashano aan saas aan aan idinka kaafinaan rajaynaynaa insha allahu tacaala idinkana inaad cadowga hoos tagtaan ma aha war diintaada muuji oo cadowga ka- eh, ka fogow cadowga beri ka ahaw alwalaawal beraa horta mar walba inaad qaadataa wanaagsan insha allahu tacaala ilaahayna wuu ku gargaarayaa ilaahay u kaasho diintaada muuji soonkaada salaadaada sakadaada saa u- u- xajkaada saa u gudanaysid jihaadkana waa lagaa rabaa inaa u gudatid waajibaadka oo ilaahay waajib ka mid ah waa jihaadka inaa waajibna qaadato soonkii salaadii wixii waan qaadanay jihaadkiina waajibkii uu ilaahay una saar waayo maxaa loo diiday soo dhibaato ma ahan ilaahay wuu idin dulaynayaa haddaad jihaad ka hartaan qof oo aan ku seexana weli qalbigiisa kusoo dhacay inuu jihaado hadduu dhinto qofkaas rasuul aleh salatu wasalaam xadiis ka sugnaada wuxuu yidhi ninkaas wuxuu ku dhintay qayb munaafiqnimo ka mid ah maxaad ku diiday miyaa laga qariyay waa maya aayadan ilaahay uu ku sheegay axaadiis badan baa kusoo arooreen inaa aada jihaadki maxaa kuu diiday oo diintaada difaacato diintaada ku dhigto oo ilaahay dartii lagu baabiyo ilaahay dartii lagu dilo maxaa u diiday marka muslimiinta meel walbay joogaan waxaan ula dardaarmay inay sidaas sameeyaan oo jihaadka soo aadaan oo ilaahay dartii in loo dilo ay u diyaar noqdaan kii oo dhulkii oo dhul cadow joogo ku rafaasan oo diintiisa muujin karin ilaahay wuxuu sheegay inuu kasoo hijiro ilaahay dhulkiis waa waasac meel meel haddaa lagugu dhibaatay ilaahay meel wanaagsan buu kuu haya haddaad tagto oo raashinkii waxaa cuni leed rasaaqadan ilaahay asaa kor iska saara waxaa ka tola qaadanaysaa shimbirahan waxaan miyay shaqaystaan waa may aad qof bini aadan oo shaqaysanayo hataa waxaa tahayba meesha haddaa wax ka qabad lacag qaadanayo shimbirtan maanta ilaahay bay iska tala saaratay subaxi way soo kacaysaa ayoo dharganoo habeenkii hooyanaysaa waayo ilaahay bay tala saaratay muslimiinta ayana waxaan leeyahay aan u dardaarmayaa sidaas inay ilaahay dartii usoo duulaan oo ilaahay dartii ay u baxaan oo ilaahay dartii ay u hijiroodaan oo diinta islaamka ay ku dhigaan ay diinta islaamka gacanta midig gacan madax iskugu daraan diin ilaahay ay ku dhigaan insha allahu tacaala aan u dardaarmayaa mujaahidiinta ayakan waxaan leeyahay ilaahay dartii u safr dadaal waa gudaan insha allahu tacaala cadowga meel walbuu jooga kuna feenaysaan ilaahay ha idin la garab galo iyo gaadiid iyo hubi waxa wataan horta insha allahu tacaala guul laguma gaaray ilaahay taqwadiisa waxaa ku dagaalamaysaan haata taqwada ilaahay insha allahu tacaala ilaahayna ha idinla garab galo ilaahay wuxuu yidhi sabra cadow la sabartam yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaqullaha lacallakum tuflixuun insha allahu tacaala ikhwa ilaahay dartii u sabra ilaahay dartii u dadaalo ilaahay dartii u dagaalama insha allahu tacaala waxaan idin xasuusinayaa hadal hadda ka hor ilaahay ka aqbale amiirkeena sheekh abzubeer oo mujaahidiinta ugu dardaarmay inay cadowga ay la dagaalamaan weerarada ay joogteeyaan duulaanka ay durandooriyaan cadow meel walba ay ku naafeeyaan marana ay ku beegsadaan qaraxyada ay ku naafeeyaan istaahiinta ay ku argagaxiyaan yaa tiradooda ay u babacdhigin meel walba ay joogtiin walaalaa jabhadda waxaan leeyahay insha allahu tacaala kuba i garanayo kuba i garanaynaba maanta waxa idin la hadlay waa walaalkiina xamse askari insha allahu tacaala maanta waxaan rajaynayaa ilaahay dartii inaan u baxo jaceyl waa idin qaba inaan marwab garabkiina ka dagaalamo waan jeclaa laakiin waxaan fiirsan waay muslimiinta la dhibaateenay meel walba lagu dhibaateenay walaalo iga khayr badan oo maanta khayrka ilaahay ku dadaalayay waa jiraan oo hadda aan ka tegay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa akhiyo insha allahu tacaala ilaahay dartii ayaan idinka tegayaa midda kale waxaan idin leeyahay sabarkiina wada xaafadaha ilaahay dartii baa loogu soo tegay insha allahu tacaala maanta xaafado waan iska joogi lahayn waan iska baashaan lahayn laakiin diintiina yaa nagula haystaa nin diintiis lagu haysto xoolahaada lagu haystay adiga ma jiifi kartaa waa miya diinteena islaamka nagula haystaa iqwo aala rabaa maanta in la burburiyo oo daaquud iyo dastuur waxa ay soo qorqoreen nagula dhaqo insha allahu tacaala anankana dil baan ka dooranaynaa insha allahu tacaala ikhwaani taas ayaa noo balan insha allahu tacaala waxaa idin dardaarmayaa inaad sabartaan meel walba cadow u joogo a ku naafeysaan a ka baqin insha allahu tacaala nin walbaba markuu diyaargaloobeyn taqwada ilaahay insha allahu tacaala waxaan ku socono waa taqwada ilaahay marka horeysa horta cabsada ilaahay insha allahu tacaala walaalku hataa hadduu fulay ahaa jiray oo fulay ahaa insha allah mar hadduu adkaarta ilaahay hadduu meel kima hadduu kaga dhigo insha allahu tacaala ilaahay wuxuu siinayaa geesnimo uu isku ogeyn isku ogeynin oo meel uga imaataata uu ku wareersan yahay ayuu ilaahay siinayaa walaal walbo fulinam dareemiyo ilaahay u kaasho insha allahu tacaala marka ugu horeyso haddaad ilaahay kaasiso oo ilaahay ka cabsato aad isku ogtahay nin ilaahay ka cabsana aad tahay insha allahu tacaala cadowa adoon xabad ku rumaa laga yaabaaba inuu ka argagaxo insha allahu tacaala oo ilaahay garab uu ku siiyo marka insha allahu tacaala mujaahidiinta ayakan waxaan leeyahay meel walbay joogaan inay sabraan ilahay wula jiraa in allah maca saabiriin buu ilahi subxana wataala yiri ilaahay wuxuu la jiraa saabiriintuu la jiraa awalba weligiin aniga gaalamo ma ka badanin mar walba ayakaa naga badan oo naga hub badan insha allahu tacaala saas ay tahaane anakunbaa dhabar jarnaa insha allahu tacaala waayo waa taqwada ilaahay ilaahay cabsidiisa aan kaashanay rasuulka caleh salatu slam aan ku daynay insha allahu tacaala wadada rasuulka caleh salatu slam uu maray ilaaha na wada marsiiye insha allahu tacaala ikhwaani wadadaas aan fiirsano insha allahu tacaala cadow meel walbuu joogo meel walbuu joogo insha allahu tacaala ayaan laga jaxanjaxin qoorta hala wada jara mujaahidiinta ayaan saas ayaan u dardaarmaya insha allah insha allahu tacaala ranta aan ku socdo waxay tahay meeshaan sabiib xero ku taala deegaanka sabiib insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa meeshaas inaan dhiigayga iyo dhacaankayga aan ilaahay dartii uga bixi anoo ilaahay u kaashanayo aniga waxaan hayay ilaahay subxaana watacaala waan soo diyaarsaday insha allahu tacala wax kaloo haddii dhiman aan hayo aan kusoo dari kara ma jirto ilaa ilaahay subxaana watacaala igu kaalmay nafteeda waan keenay ilaahay subxana watacaala waxaan ka beriyaa sabiib insha allahu tacala xerada aan rabaa insha allahu tacaala inaan muslimiinta ka kaafiyo oo ilaahay dartii uga kaafiyo dagaal kale inuusan ka dhicin ilaa raayada laga taago mooyaane insha allahu tacala saasaan rajaynaya insha allah dhiigayga inay muslimiinta ay ku narsaystaan ay ku barwaaqaystaan ay ku raaxaystaan ayaan ilaahay oo ugu baryaa subxana wataala ilaahay aan ka rajaynaya insha allahu tacaala kuwa sabiib joogan waxaan leeyahay haddaba iskaga bax intoo idin soo gaaran rijaal baa idinku soo socda insha allahu tacaala ilaahay subxana watacaala kaashanayo idinka haddaa is leedihiin gurguurta aan kaashanaynayo iyo ciidamo badan baan leenahay qaran baan nahay haddaa leedihiin insha allahu tacaala rijaal oo keligii ilaahay subxana watacaala la jiro insha allahu tacaala ayaa idinku soo socdaan leeyahay saacado soo socda insha allahu tacaala korkiina ayaan ka dulshan qari doonaa waana arki doontaa insha allahu tacaala hal meel ani idinkan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala hal cadaab insha allahu tacaala cadaabka ilaahay kuma wada kulmi doono insha allah naar ana idin kuma wada kulmi doono insha allahu tacaala saas ayaan rajaynayaa cadow ilaahayna saas ayaan leeyahay insha allahu tacaala meesha haddaa ka bixi weysaan sabiib maanta insha allahu tacaala shahiidkayga kadib raayada ayaa laga taagi doonaa insha allahu tacaala kuwaan murtadiinta qaastan horta kuwaan murtadiinta kuwaan hadhan ay siileen murtadiin waaba la ogaadan macusleyda wallaahi bilahi talahi meel banaac ilaa ku baabi'isan aan leey insha allahu tacaala war mujaahidiin dadka mujaahidiinta waa junuudullah dad ilaahay subxana watacaala la jiro ilaahay subxana watacaala garbooda buuxu wey waxaa wax ka tari waaye maraykanoo kor iyo hoos ka dagaalami oo duqeen iyo bilaahi ogati ayaa wax ka tari waaye waayo dad ilaahay kaashani ilaahay garabkooda ku jiro hubkoodaba iyo gaadiidkoodaba ilaahay subxana watacaala taqwadiisa miyaa la dagaalami kartaa waa miya ilaahay qofka ilaahay baan la dagaalamaya reedan insha allahu tacaala manaacilo ayuu ku baabi'aya war waa kaasoo guryihiina gubtay oo xoolihiina la baabi'iyey banaacila ka taagantihiin macawusihii mujaahidiinta kula soo aadeen inaad kula dagaalantaan keliya hadda idin dambeeya oo ku taagantihiin maxaa idin haray xase gurguurta wuu idin soo dagaalgeliyey waa kaasoo hadda xaguu jooga saaba gurigiis looga gelaya ninkaas nin gurigiis looga geliyo gurigiisa oo amnigiisa aan sugunayn ayaa idinka idin soo diray oo wuxuu idinku soo dirayaa dalkiin in la baabi'iyo keliya wax kaloo idin wado ma jirto insha allahu tacaala dadkaa axsan garguurta wuxuu raacsan yahay maraykan gaalada dhan oo dunyada joogta oo ilaahay subxana watacaala ku caasay ilaahay subxana watacaala diinkiisa haba yaraatee meel laga dhaqaajinahata aan rabin ayuu raacay ninkii raacana asna saas unbuu la mid yahay insha allahu tacaala ilaahi subxana wataala ayadiis wuxuu ku dhahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tutqidu lyahuud wannasaara awliyaa bacduhum awliyaa bacd waman yatawallahu minkum fa inahu minhum ina allahu laa yahdi alqowmi adaalimiin cid ala intii gaalo raacdo oo garab u noqoto jaasuus u noqoto yaa insha allahu tacaala ayaku unbuu ka mid yahay insha allahu tacaala ninkii ilaahay diintiisa bedelo insha allahu tacaala anaka waa la dagaalamaynaa hadda waa fursad baa haystaan waa ka toobakeen kartaan waxaan leeyahay ka toobakeen ma diideen insha allahu tacaala mar walba waxaan diyaar u nahay inaan dhiiggayna bixino aan idin naafayno meel walba joogtaan idinku weerarno waayo intaasoo waxaa haysataan hoobiye intaasoo diyaarada intaasoo waxaa idinla shaqaynaya dowlado oo maraykan ha ugu weynaada kor iyo hoos ayaa mujaahidiinta ugu imaanaysaan intaasoo kumanaan baad tahayn maxaana ogaadkaan laadiin soomaaliya waa laga saaraya al-shabaab soomaaliya waa laga saarayaa wax ku haray ma jirto alay maxaa soomaaliya nagala saaralaya waa idinka boqol maalin boqol dargaal idinla dilee maxaa soomaaliya nagala saaralaya waayo junuudullahi miya soomaaliya ka saari kartaan insha allahu tacala soomaaliya aad naga saaraysaan inaan idinka saarna aa wadamada gaalada ayaan waxaan rajaynaya jihaadka hadda fardocaynka inuu fartakifaayo noqdo oo idinka ay weerar idin kusoo qaadnaba insha allahu tacala anaka idin soo raadsan insha allahu tacala inaan dhulkiina dhan wada qabsana ayaan dhulkiina idin ku gumaado doonaa saas ayaan leeyahay kuwa murtadiinta ha toobakan haddaa tooba diidaan insha allahu tacala qoorta ayaan ka wada jiraynaa waxaan dardaaran halkan ugu reebayaa waalidiinta ugu horeeya hooyo iyo aabo anoo ka hormariya hooyo hooyo waxaan leeyahay aniga ilaahay dartii ayaan u baxay aniga nicib adee aan kuu qabo hooyo aniga kaagama soo tegin jihaadkan markaan soo aadiyey hooy aniga uma soo aadin inaa aniga oo mujaahid u noqday maasha allah weye nin weyn buu noqonayaa waa la jeclaanaya aniga uma soo aadin ama ha ligu naco ama ha ligu jeclaa ani ilaahay dartii insha allahu tacaala wax walbaan qabanay waxaan aan ilaahay ka baryaya aan ka rajaynaya inuu ilaahay dartii ilaahay ikhlaas iga dhigo ilaahay dartii aan u baxay haddaa dad baa ku imaan doona haddaa aniga qabarkayga maqasho ama codkayga ama ama shahiidkayga ugu soo gaaro dad badan baa ku dhehi doonaa wiilkaaga waa la khalday ayaa lagu dhihi doonaa hooyo ilaahay kaasho ilaahay dartii u sabar insha allahu tacaala miyayaan dhiminaynin horta waa la dhiminayaa dadaad aaminsan hooyo insha allahu tacaala ka mid dadku imaanayo aaminsan ninka al-shabaab aado inay hor xabad kaga dhexaysaba oo horka dhimanay hooyo hooyada aad ku dhashay al-shabaabay aaday waa maya abtiyaalkayga oo adag kula dhashay macalshabaabay aadeen macalshabaabay noqdeen dagaalmay aadeen waa maya waqtigooda markii gaara ay nafta ka bixisa anna waqtigii ilaahay subxana watacaala aniga oo nafta iga bixleed insha allahu tacaala markaas unba aan rajaynaya inuu ilaahay sabab iga dhigo cadowgaas inaan ku naafeeyo insha allahu tacaala hooyoy sabar dulqaad samee insha allahu tacaala ilaahay sabar ha ku siiyo ilaahay ha ku sugo ciyaalkii ila dhashay hooyo waxaan kula dardaarmaya hooyo macanto inaad jihaadkaas ilaahay subxana watacaala aa kusoo barbaarsid ciyaalka macaaxid inaa la geeyo ayakaaba qur-aanka haday fahmaan jihaadka macaankiisa ayakaaba dareemaaba hooyo waa baxa asagu inaad arkaysaa wiilka asagoo iska soo tegay insha allahu tacaala waxaan kuu dardaarmaya horta wiilash inaa la geeyo maaxida la geeyo dugsiyada qur-aanka ilaahay subxana wa tacala lagu soo barbaariyey markaas adna waxbay kugu tariyaan insha allahu tacaala muslimiintana wax badan bay u qabanayaan insha allahu tacaala hooy saas ayaan kuu dardaarmayaa marka aad maqasho hiidkay hooy ha ooyn ilaahay dartii u sabar alxamdulilah dhe ilaahay subxana wa tacala waxaa lagaa rabaa markaa aad maqasho shahiidkayga inaad sujuuddo shukr aad sujuuddo oo ilaahay dartii u sujuudid oo khushuucdid ilaahay subxana wa tacala u khushuucdid inuu ilaahay iga aqbalo anna insha allahu tacaala aa ka mid ahaan doonto dadka aan u shafci qaadi doono insha allahu tacaala hadduu ilaahay shahiidka iga aqbalo kan ugu horeeya aan u shafci qaaday hooy ina aad noqon doonto insha allahu tacaala marka waxaan ku leeyahay ilaahay dartii u sabar ilaahay dartii u sabar ilaahay dartii u sabar hooy insha allahu tacaala walaalkayga ugu weyn asana waxaan leeyahay abow insha allahu tacaala aad baan kuu jeclaa ilaah ku barkeeyo insha allahu tacaala maanta waan jeclaa inaan idinla joogo laakiin ilaahay jaceylkiisii iyo amradiisii ayaa ka awood badiyay jaceylka aniga idin jeclaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala waxaan leeyahay abow adan hadda alxamdulilah jihaadkan ilaahay uu kusoo waafijiyey waa jihaadaysaa jihaad aad jihaadaysa haddana insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa maktabkan haddana insha allahu tacaala aqiyo ilaahay soo baray baryada ilaahay lagu heliyaa wax kaloo lagu heliya ma jirto ilaahay subxana wa tacala ninka ula jeclaado ayuu ilaahay keenaa insha allahu tacaala adna ilaahay kula soo jeclaado aabbo asna waxaan leeyahay aabbo hadda dhallinyaraa tahay waayeelkoo dhayba infirow khifaafan wathiqaalan insha allahu tacaala waxaa la yiri idinkoo colculus idinkoo fusuduudba baxa had waaba nin dhalinyaro ordi karaa ilaahay kaa dhigaa tahay insha allahu tacaala aabow waxaan kuu dardaarmayaa jihaadka inaad soo aado oo ilaahay dartii u jihaado insha allahu tacaala aabow waxaan ilaahay kaaga baryayaa wadadan jihaadka wallahi nin walba iskama soo aad ilaa ninkuu ilaahay soo waafajiyo insha allahu tacaala ilahay inuu kusoo waafajin ilaahay bari insha allahu tacaala wadadan jihaadka waajib bay nagu tahay nin walba muslim sheegto waajib bay ku tahay sabar insha allahu tacaala insha allahu tacaala naciib aan idin qaban idinkama tegin insha allahu tacaala waxaan idin dardaarmaya inaad sabartaan ciyaalkeenna aa kusoo barbaarsa diinta macaxidada la geeyo dugsiyada la geeyo hadhow aykan say muslimiinta wax uga qabtaan insha allahu tacaala meesha aan maray aykan inay soo maraan baan aan rajeynaya insha allahu tacaala aabo adna sabar insha allahu tacaala qabiilkan ka dhashay waxaan leeyahay ayakan insha allahu tacaala maktabkan waa ku yartiin wallaahi saan dareensanay maktabkan waa ku yartiin insha allahu tacaala ilaahay idin soo fudeeyo naftan lama aamin karo insha allahu tacaala inuu ilaahay na sugo aan ilaahayna ka barayn allahuma yaa muqalib alquluub thabit qalbi calaa diinik insha allahu tacaala ilaahana wada sugo ilaahay hana sugo sugnaashada ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa ilaahay baa haayaa daqiiqooyin aa filinaynin buu qofka gadoomiya qalbigiisa saa hadduu khayr uga ogeyd waxaa maqlaysaa hebel ma maqashanya xaggaasuu aaday insha allahu tacaala ilaahay baan ka magangelnay shartaas ilaahay baan ka magangelaynaa ilaahay ninka kaashada oo ilaahay tala saarto waxuu ma arkay insha allahu tacaala taas ayaan leeyahay ayakan insha allahu tacaala qaraabada inay jihaadka soo aadaan ayna dulqaataan oo sabar iyo dulqaad iyo ay sameeyaan insha allahu tacaala sidaas ayaan u dardaarmiyaa
رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون لك حق بأن تبكي عليهم ولا تبقي دموعا في الشؤون فليس لغيرهم في الدمع حق وكيف لغيرهم حق يكون وكيف لغيرهم حق يكون